waxaa dhowaan la magacaabay guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka banaadir iyadoo loo magacaabay axmed cabdulaahi xasan magacaabista guddoomiyaha cusub ayaa imaanaysa kadib markii muddo saddex sano ah ay ismari weysnaayeen ganacsatada waaweyn ee gobolka banaadir kuwaasoo isku haystay cidda qabanaysa xilkaasi mas-uuliyiin sarsare oo ka mida dowladda federaalk ayaa isku dayey in ay khilaafkan xalliyaan waxaana ganacsatada ay ka codsadeen inay xal la yimaadaan booskan bannaanna ay ku buuxiyaan hannaan ay heshiisku yihiin qaar ka mida ganacsatada soomaalida oo la hadlay v o e da ayaa noo xaqiijiyey in wax yar uun kadib markii dowladdu ka codsatay ganacsatadan inay booskan ku soo heshiiyaan in ay al-shabaab u yeereen dhinacyadii ishayay ee ganacsatada ahaa inkastoo ay qaar ka mida ganacsatadu ka cudur daarteen qaar kalena ay wakiilla dirsadeen waxaa la isugu tegay meel ka mida gobolka shabeellaha hoose waxaana ay joogeen muddo laba cisho ah iyagoo dood iyo wadahadal dheer kadibna sheegay in lagu wargeliyey inay aqbalaan in guddoomiyaha rugta ganacsiga loo magacaabo axmed cabdulaahi xasan inta badan ganacsatadii arrintan aannu kala hadalnay inkastoo ay xogo isku midana siiyeen oo aysan isku khilaafsanayn sida ay arrintu u dhacday haddana cabsi xaddhaafa oo dhinaca ammaankooda ay qabeen mid ka mida ganacsatada oo sababo xagga ammaanka aynu magaciisa u qarinnay islamarkaana codkiisa aannu u doorinnay ayaa inooga warramaya sida al-shabaab ay ugu soo qanciyeen ganacsatadu inay isku raacaan magacaabista guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka banaadir hole ganacsatada kamid a dacwootay duurkaas haday shabaab ku dacwootay u bandhigtay dadkii caqabada meeshan ka jirto waxaa weliba ay ku andacoonaayeen ay ku dacwoonayeen dhinaca dowladda hole ka xisatay in waxawaaye warkooda keliya meeshaan laga tixgelinaayo ayagoo ganacsada waaweyneed in warkooda aan la maqleynin shabaab dacwadii markii ay dhageysteen kadib ee qaadka arkeen ayaga waxay go-aansadeen in labadan qolada ay u leeriyaan in ayaga ay rabaan dushan ay ka saaraan toddobiiy tobankii bishii diseembar ee sanadkii dhammaaday ee labadii kun iyo sagaal iyo tobanka ayaa waxa uu guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed uu ku dhawaaqay inuu magacaabay guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabayre guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaan weydiiyey waxa ka jira in al-shabaab ay u soo gudbiyeen guddoomiyaha uu dhowaan u magacaabay rugta ganacsiga gobolka banaadir
guddoomka rugta ganacsiga gobolka banaadir aan dhisnay oo ka kooban lix qofood oo ah guddoomiye iyo saddex ku-xigeen iyo xookeyo guud iyo iyo iyo xibin kamido ganacsiga guud ah mana ahan waxa anagana loo yeeriyey ee wax muddo dheer saddex sano ayuu banaanaa xilka guddoonka rugta ganacsiga gobolka banaadir haddusii sheecil qeyta allaa u naxariisto sidii uga dhintay aan ka dambeeyey xibinka xibnaha gobolka banaadir ee gambarada gobolada matala waxay ka banaaneed xaaladaas muddo dheeraan marka ah xoogaa culays ka jiray hadda waxaa moodaa marka inaan aan isla qaadano dhammaanteen guddoonkan dadka ganacsiga in aan abuurno dad matalaadii dadka ganacsiga gobolka banaadir oo ka kooban guddoonkaas mana jirto anaga cid nagu barashargalaysay iyo cid nagu khasabtay si kumeel gaar aha laba sanaan u magacaabnay kabacdina waxay u gudbaysaa doorasho doorashadaasaana diyaarinaynaa insha allah haddii laa iraado al-shabaab waxay sanadihii ugu dambeeyey ay canshuur ka qaadayeen badeecadaha ka soo dega magaalada muqdisho waxaana ay galaangal u yeesheen warqadaha xamuulka maraakiibta saaran iyo qiimaha badeecooyinka balse hadda waxay ganacsatadu ka walwal qabaan inay al-shabaab isku sii ballaarinayaan dhinacyada maamulka waxaa jira isbeddello maamul iyo magacaabisyo dhowra oo la sheegay inay sameeyeen al-shabaab balse aanay v o eedu xaqiijin waxaannu la hadalnay ganacsato kala duwan kuwaasoo noo sheegay xogo dhowra oo ku aadan saameynta ay hadda al-shabaab ku leedahay ganacsatada dhexdeeda sidoo kalena waxaa jirta cabsi weyn oo ganacsatadana ay ka qabaan in ay ka hadlaan arrimahan gaar ahaana canshuuraha iyo saameynta cusub ee kooxda al-shabaab oo hadda u muuqata mid kusii fidaysa dhinacyada maamulka iyo guddiyada ganacsiga guddoomiyaha rugta ganacsiga qaranka soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabayre ayaan mar kale weydiiyey bal haddii ay ganacsatadu ku heshiiyeen is-horfadhigoodii oo magacaabistan ay hadda isku raacsan yihiin horta bini aadam boqolkiiba boqol lama qancin karo laakiin inta badani waa ay soo dhaweeyeen sababtoo ah mar kasta oo rugta ganacsiga qaranka ay kulmayaan rugaha ganacsatada gobolada maamul goboleedyada waxaa mar kasta maqan kursigii rugta ganacsiga gobolka banaadir marka waxaan isku daynay in si consensaa ay isu qanciyaan ganacsatadu oo guddi u saarnay mudday wadeen lix biloodaa loo fadhiyey akhirkii waxaa ka dhashay marka anagoo markaas aan la kaashanayno ahlaxalli alcaqdiga ganacsiga gobolka banaadir helitaankeenaan inay nagu raacaan kadibna xaflad weyna loo sameeyey oo lagu soo dhaweeyey oo aad arki karta xafladdaasi sida ay tahay ganacsatada soomaaliya ugu waaweynaa oo muqdishona ay ka qayb gashay soo dhaweynta xafladdaas
qaar ka mida ganacsatada gobolka banaadir oo aanu la sheekaysanay ayaa v o eda u xaqiijiyey in ganacsiyada qaar ay yihiin kuwo qaab monoboly ama u xiran dad gaar ah oo aanu qof walba ka ganacsan karin haddii ay dhacdana ay digniin uga imaanayso al-shabaab mid ka mida ganacsatada gobolka banaadir ayaa v o eda u sheegay in guddoomiyaha cusub uusan ahayn nin horey ganacsiga ugu jiray oo aqoon weyn aanay u lahayn inkastoo kuwo kalena ay inoo sheegeen inuu dhinaca gaadiidka ka soo galay ganacsiga waa kan mid ka mida ganacsatada gobolka banaadir oo aanan magaciisa sheegaynin sababa xagga amniga ah codkiisana aanu bedelnay absl kama tirsanayn gaaidiye iyo cadaab la soo qaadayay waxaa lagu macqarinayay gaadiidka ma aha nin suuqleya ama nin ganacsiya ama nin aalulcilmi wey ganacsiga oo lagu yaqaano ma uusan ahayn hadda markii hadda markii la magacaabayo waxa uu ka yimi harbeere afar bilood ka hor harbeeruu joogay hadeertaan dadkii u dhawaay ee saaxiibada la ahay meeshay kala hadlaayeen markii ilaahay xilaa lagu magacaabaya ee la shaqeeya waxa ay ahayd harbeere joog guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka banaadir axmed cabdulaahi xasan ayaan dhowr su-aalood ka weydiiyey hanaanka magacaabistiisa ay ku timid ganacsigiisa iyo waxa ka jira in al-shabaab ay amreen in isaga xilkaasi loo magacaabo waraysigan oo koobnaa waxaan ugu horreyn weydiiyey sida ay ku timid magacaabistiisa maadaama muddo la isku mari la'ah in booskaasi la buuxiyo aada baa umahadsan tahay aniga magacaabisteyda waxay ku timid guddoomiyaha maxamed xasiga qaranka soomaaliya ayaa magacaabay magacaabistaas tala dheeray ku timid oo ganacsatada gobolka banaadir iyo ganacsatada kale soomaaliyeed loo sameeyey wadaatashigii sidaas ayaan ku imid kaligeena lama magacaabin waxaan la magacaabanahay guddoomiye ku-xigeen guddoomiye ku-xigeen labaad mid saddexaad xaqayo guud maaliyad lixdaas ayaan tiimka nahay sidaasaan ogahay sidaasaan ku magacaabanahay wax intaa ka dheeriyaa ma ogi
dad ganacsato ah waxa ay sheegeen in magacaabistaada ay ka dambeysay kadib markii ururka al-shabaab uu amar ku siiyey guddoomiyaha iyo dhinacyadii kale ishaystay in adiga lagu soo magacaabo ma jirtaa taas
maya waxaan ka ogahay ma jira arrinkaas maya
goormaad kusoo biirtay ganacsiga waxaan kusoo biiray xilli aada u fog sagaashan lixdiian kusoo biiray ganacsiga ree bakaareedan ahay intaa bakaaran dhex joogay xaabogaal badan ama ahay suuqleedan ahay bisnisaan ahay waa sidaas arrinkeeda waxaa la sheegay in xilliga loo yeeraayo oo magacaabistaada lagu amraayo aada joogta xaro dheere aada ka mid tahay ganacsatada dhinaca gaadiidka ka yimid islamarkaana gacanta weyn ka geystay in al-shabaabku ay canshuur ka qaadaan dekedda magaalada muqdisho ma jirtaa taas maya
marka maxaa is leedahay hadda ganacsigii oo saas u kala qaybsan tuhunkaa soo jira sidee hawshaada u qabsan
aniga shaqadeyda waana qabsaday waana qabsanaa insha allahu haddana shaqooyin badanaa jira oo bratical aan kutusi karoon qabtay ciddii dee wax kale oguna iyada la imaan doonta ka rog ahaan qaran ahaan iyo ka dawlad ahaanna wixii rool aan ku leenahay inaan la shaqeynaan diyaar u nahay waana la shaqeynaynaa annaguna hadda loo kala nahay oo gobolaan nahay heer gobolaan ku shaqeyn doonaa insha allahu heer qaranna waa naga sii koreeyaan annaga shaqadana waa sidaas
marka muxuu yahay ganacsiga aada ku jiri jirto muddadaas oo aada haddana uga mid tahay ama guddoomiyaha aada ugu noqotay ganacsiga gobolka banaadir
aniga shaqo badanaan ku leeyahay waxaasa ka ficnaa lahayd haddii si owe xafiis ku leedahay in xafiiskaaga xafiiskiida aada nagu soo bartaan onstsa idin tusnaan aada u codfalahay insha allah
wasaaradda ganacsiga oo iyadu qaabilsan arrimaha ganacsiga iyo horumarinta ganacsiga ayaan arrintani wax ka weydiinay waxaana ay wasaaraddu inoogu sheegto qoraal kooban oo ay noo soo dirtay in aysan la socon wasaaraddu arrintaasi xog intaasii dhaafsiisan wasaaraddu nama siin mana naga oggolaan in aannu ka waraysanno arrintaasi wasiirka marka laga soo tago duqaymaha dhanka cirka ka dhankaa al-shabaab ma jira dagaal toos oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom hadda kula jiraan oo dhinaca dhulka ah waxaana dad badan oo arrimaha ammaanka faaqidaahi ay sheegayaan in ay sababtaasi u tahay in al-shabaab ay dhex gasho hay-adaha dowladda iyo kuwa bulshada islamarkaana ay saameyn ku yeeshaan sida uu qabo taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka cabdulaahi maxamed sambal ulshe magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya aad ayaa loo hadalhayey in shabaabku markii horeeto ay ku xoog banaayeen meelaha reermiyiga ama magaalooyin ka baxsan foxkana markii hore ama ay diiradda ay saari jireen garsoorka iyo canshuuraha inay ka qaataan dadka baada ah si dadban oo aan toos ahayn hadda waxay muuqataa marka authoritygoodii ama awoodoodii dadbaneed inay formal ka dhigaan ay rasmi ka dhigaan awal informal ayay ahaan jirtay sida maalmaha la sheegayo waxaaba la sheegayaa meelaha qaarkood in ay si toosa dadka ay ugu soo magacaawdeen ama talatooda lagu magacaabay laakiin daradu waxay tahay in la leeyahay dawladdu arrinkaas way ka warqabtaa oo arrinkaas arrin baaha waaye ama haddaysan ka warqabin indhaha ayay ka qabsanaysaa marka berigii horeeta waa la socotaayoo magaalada muqdisho qaraxyo waaweyn hoteelada iyo meelaha ganacsigu geysan jireen hadda haddii wixii dadkii sababta loo qarxi jiray kasokow in marmarsiyaha ama qiilka qaraxaasi uu ahaa in ay goobo dawladda ay ka talisay ay ku yaalaan ama saraakiil dawladaahu ay ku jiraan laakiin inta badan qaraxa iyo weerarada waxay salka ku hayeen dadkaas oo diidan baada iyo canshuurta al-shabaab raba inay ka qaadaan iyo shabaab oo rabo dadkaas inay ku dirqiyaan ku sanduleeyaan ku qasbaan aakirkiina haddii dadkii wax difaaco la waayey dawlad difaacada la waayey wixiina ay isasoo karayaan marnaba ay si joogsan dadkii inay inti daalaan ay iska aqbaleen dimaantkii ama dalawaadkii al-shabaab yani si dadku isu qasbi jiray hadda waxaa muuqata in la aqbalay dadkiina ay ka quusteen in dawladdu ay dafiidgarayn karto cid hadda u jihayn karta in hadda ay ku jihaynayso dadkiina shabaab ma jirto dadkuna bacdima dagaaladu ay daba dheeraadeen oo dhibaato fara badan ay dhacday waxyaabaha danta guuda waa iska dhaafeen mararka qaarkood asaga keligiis ina badbaado guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka banaadir axmed cabdulaahi xasan ayaa waxa uu isniintii dhoweyd la kulmay guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud cumar filish kulankaasi ayaa waxaa ku wehliyey qaar ka mida ku-xigeenadiisa iyo mas-uuliyiinta rugta ganacsiga soomaaliyeed guddoomiye cumar filish ayaan weydiiyey bal waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo sida uu arko eedaha sheegaya in al-shabaab ay soo gudbiyeen guddoomiyaha cusub si xilkaasi loogu magacaabo waa dhab waa la kulanay ganacsatada soomaaliyeed iyo ganacsatada gobolka banaadir guddigooda cusub anagu ma oqoonin ganacsatada gobolka banaadir oo way cusubahayeen balse waxaa iskaga baray ganac guddiga ganacsatada soomaaliyeed gudoomiyahooda iyo ku-xigeenkiisa oo maalmo ka hor ii sheegay in la sameeyey ambarka ama rugta ganacsiga gobolka banaadir isla markaas inay iskaangabari doonaan ay ii sheegeen waxay ahayd marka isbabartii ayay ahayd isniinta kulankaasu marka shaksiyad aan qaarkood garanayo qaarna aanan garanayn ayay ka koobnaayeen rugta ganacsiga gobolka banaadir xubnaha lagu magacaabay marka kuwanganayay ibrahim shamul baa kamid ahaa oo hotel shamul iska leh guddoomiyaha aqoonin ninka lagu magacaabay marka intaasaan ka sheegi karaa guddoomiye cumar filish ayaa sheegay in hay-adaha ammaanka ay u taallo inay baaraan arrinka balse isagu uusan rumayn karin islamarkaana beenayn karin in guddoomiyaha la magacaabo ee rugta ganacsiga gobolka banaadir uu xiriir la leeyahay al-shabaab
aniga yani wanasiidaro taasu waxaan anagu ogeyn ama xogaho aan ka helin ma jirin marka dhihi karno waa shabaab mana dhihi karno shabaab marka hay-adaha shaqabalee howlahaas ayay u taallaa
mid ka mida ganacsatada magaalada muqdisho ayaa v o e da u sheegay in ay ka ganacsato ahaan walaac weyn ka qabaan awoodda sii ballaaranaysa ee al-shabaab ee dhinaca maamulka ganacsiga iyo weliba canshuuraha ganacsadahan oo magaciisa aanu qarinno codkiisana aanu bedelnay ayaa yidhi ka ganacsato ahaan maanta welku waa ziyaado maanta qofkii gobolka banaadir ku nool iyo shabeelooyinka dareemi karo maanta ganacsiga iyo xornimo iyo maanta wax badliga soo bandhigi kartaa ma ay jirto maanta kambani adiga aan leedahay inaad xayiidsiiso waa ku samayso in umada ku aqoonsato oo wax kula macaamilaan oo wax kaa gataan xataa ma ay jirto maalin alaalamaan dareemin kambanigaada hore u dhaqaaqaayo hola isaga ku daafan islamarkiisa qofkaada muhiimaddaada keenayso inuu kambani weyn meeshan kasoo socdo islamarka waxaa ku kasbantaa adigan in lagaadi yeero doorka welibana hadalkooda aad jiibta inta badan aad tagto maanta waxa ay wadaan xag maamul weliba maamulka inay dadka yidhaahaan annaga idinka amreena qolo walbana dhaqangal waa warkeena iyo warkiisa daba celi ismarwaaga iyo khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa dadka qaarkiis u arkaan inay fursad u siiso al-shabaab inay ballaariso saameynteeda waxaana taliyihii hore ee nabad sugidda qaranka uu qabaa in dagaalka ka dhanka ah al-shabaab dhinac looga soo wada jeesto si loo wiiqo saameynta fidaysa ee al-shabaab sideedaba waxay tahay shabaabka waa cadow horta in laga adkaado unbaa wax looga qaban karaa in lala dagaalo unbaa wax looga qaban karaa in kulligeen hadda annaga unbaa isku muuqanaa ayagu noo mu noo muuqdaan inay ayaga cadowkoo yihiin inay cadowga koowaad yihiin dadka oo dhan go-aan dawladeed ay tahay go-aan umadeed ay tahay go-aan shaksi ay tahay oo si dhaba loogu soo jeesto aragtirkooda iyo la dagaalamkooda oo dagaalkooda waa luusluuso waa jilicsan horta la xoojiyo waa la horaan doctrinka ama mindsetka dawladda iyo shacabka iyo siyaasiyiinta ay soo jihaan shabaabna waa in la bedelo oo dadkaan waa kansar waa cudub cudub dad marnaba la aqbali karo nala noolaan karo ma aha annaga haddaan rabnaa isku soo jeesina horta ayaga waa inaan ku jeesano dhiirigelintooda ama diiladoodan hoos u dhici mayso anla kabadilisigooda ama awoodooda milatari la wiiqo marka hadda xilli oo laga shaqayn karo dawladda la joogto xilli focuska la saari karo in militari ahaan la wiiqo oo oo goobaha ay joogaan loogu tago oo maxaan ku dhahaa yacni awoodooda milatari hoos loo dhigo kadibna midooda dhaqaale iyo tooda waxaan ku dhahaa dhexgal iyo tooda dadka ay qoranayaan iyo tooda dadka iyo ayaga asfalaada ka dhexaysa ayaa yaraantay
dad badan oo arrimaha al-shabaab si dhow ula socda ayaa qaba in inkastoo ay muuqan karto in saameyntii al-shabaab ay sii ballaaranayso haddana in al-shabaab lafteeda ay ka soo gudubtay xayndaabkii diinta ee ahayd in ay yihiin kooxo u dagaalamaya difaaca islaamka waxaana ay hadda noqonayaan kuwo dhaqaale iyo awood raadis ah waxaana ay dadka qaar guul u arkaan in fakarkii xagjirnimada ay islaamka ku gambanayeen al-shabaab uu hadda u soo xuub siibtay mid dhaqaale doon ah waxaana ay sheegeen in ay hadda kadib adkaan doonto in ay helaan dhallinyaro dambe oo ay fakar diiniya ku soo jiitaan